بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل بعض الأصول هذه تن بعض الأصول usuushii qaarkeedii waaye allatii usuushaasoo yaxtaaju u baahan yahay ilayha usuusha xaggeeda alfaqiihu qofka faqiihiga ah al aslu asalka fil amri amarka u asal ah iyo wanahyi nahyiga u asal ah haadaa maxalluhu asagana meeshii lagaga hadlayo waay al aslu asalka fii awaamiri lkitaabi kitaabka awaamirtiisii dhexdeeda u asal ah iyo wasunnati sunnada awaamirteeda dhexdeeda u asal ah annahaa awaamirtaasi lilwujuubi inay faa'iidaynayso waajibnimo waaya ilaa idaa dalla daliilu haddii itusiyo daliil maahane ilaa idaa dalla haddii tusiyo mooyaane addaliilu daliilkii cala alistixbaabi sunninimo korkeed aw alibaaxati banaanaan korkeedii waay walaslu asalkoo fi nawaahi nawaahida dhexdeed u asal ahna annahaa nawaahida litaxriimi inay u sugnaantay waay xaaramnimo iyo taxriim oo xaaramayn ilaa idaa dalla haddii tusiyo mooyaane addaliilu daliilkii cala alkaraahati karaaho korkeed tusiyo mooyaane waay musanifku raxmatullaahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa hee ee laba masilo labadaasi masilona waxay yihiin amarka ee maxaa asal u ah masilada labaadna waxay tahay nahyigana maxaa asal u ah laba qaaciduu kaga hadlayaa marka oo usuululfiqi qaacidooyinkiisii ka mid ah laba qaacido oo ka mid ah qawaaciddii usuululfiqiga igo kaga hadlaya oo ah amarka inuu faa'iidaynayo wujuub oo qaacidada labaadna ay tahay nahyigi inuu faa'iidaynayo taxriim labadaasi qaacido ayuu meeshaan kaga hadlayaa labadaasi qaacido ayaa meeshaani kaga hadlaya raxmatullaahi calayhi ayib al amru ayaan tacriifkiisii iyo tusaalihiisii waxaan ka sheegaynaa iyo siiqadiisii iyo tusaaladeeda iyo markii amarka asalku uu yahay taxriim laga yaabo inuu dhaco ama inay dhacdo amarkii amarnimo inuu iska beddelo istixbaab uu isbeddelo istixbaab markii noqonaayana tusaalaheeda ayaan sheegaynaa ama amarkii inuu isbedelo ibaaxa isku bedelo ayaa dhici karta ibaaxa markii isku bedelayana tusaalihiis inaan sheegno ayaan isku dayaynaa marka haddaba waxaan leenahay horta amar maxaad maxaa tahay amarow adigu maxaad tahayba waxaan leenahay tacriifkiisii amar waxaa waaye hee inaan ogaano haddii aan rabno amar almru huwa dalabu xusuuli اlficli calaa jihati اlisticlaa'i alamru amarka huwa amarka dalabu xusuuli اlficli ficilkii soo xasalitaankiisii in la dalbo ayaa la yidhaahdaa ficil soo xasalidiisii dalabkeeda ayaa la yidhaahdaa in ficil soo xasalo in la dalbo waayo muxuu saarayaa ficil soo xasalitaankiisii markii u dhahay muxuu saarayaa tarkulficli dalabu tarkilficli ayuu saarayaa nahyigii iyo karaahiyadii oo noo imaan doonto kaasoo isku saaraya idan waxaa la yidhaahdaa amar huwa dalabu xusuuli lficli ficil soo xasalitaankiisii dalabkiisa waaye calaa jihati alisticlaa calaa jihati alisticlaa'i lagu dalbo dalab ee lagu dalbo sarayn xaggeeda calaa jihati alisticlaa'i isticlaa waa sarayn sarayn xaggiisii laga dalbo sarayn xaggiisii laga dalbo waayo bimacnaa qofka amarka bixinaya waa inuu noqdo ama qofka wax amraaya wax faraaya waa inuu noqdo mid ka sarreeyo midka wax la faraaya mid ka sarreeyo midka wax la faraayo waxaa jira isticlaa iyo waxaa jira duco iyo su'aal iyo iltimaas inta way jiraan haddii dalabka uu noqdo min alaclaa ila aladnaa maxaa la yidhahdaa isticlaa sarayn waaye ama alla xaggiisii ka ahaado ama qof qof kale ka sarreeya wax amraaya ha ahaadane haddii marba ka yimaado dalabka min alaclaa meel sare qof sare xaggiisa ka yimaado ila aladnaa qof hooseeyo xaggiisii laga dalbo wax waxaa la yidhaahdaa isticlaa amarkii waa dalabka waa dalab isticlaa ayib haddii dalabka ka yimaado min aladnaa ila alaclaa hoos ka yimaado meesh oo sare xaggiisii u socdana laba loo kala qaadayaa in la yidhaahdo duco iyo in la yidhaahdo su'aal labadaas duco goormee noqonayaa markii wax laga dalbaayo allah tabaaraka wa tacaala allah ayaa wax ka dalbaysa waad la hadlaysaa waxbaad ka raadinaysaa allow waxaasi isi aad leedahay amar lama dhahaayo maxaa dhacay hadda ilaahay wax ma amari kartid adi waxaa la dhahaya marka kaasi duco waay allow isiiway dalab oo ducaa waay haddii alla keyrkiis uu yahay aclaha waxaa la yidhahdaa su-aal sida waladka haddii waxa ka dalbo waalidkiisii waladkii xaggiisa dalabka ka yimaaday xagee ku socdaa waalidkii kaasi ma la dhahaya duco maya maxaa la dhahaa su-aal waay aabba waxaase isi uu leeyahay amar waa tahay laakiin amar ma aha xaqiiq ahaan amar ma lama dhaho kaas maxaa la yidhahdaa su-aal waaye waladkii ayaa waalidkiisii wax weydiistay waaye haddii laba siman ay yihiin labada laba qof siman ayaa mid mid kale wax ka dalbaday inuu sameeyo inuu sameeyo maxaa la yidhahdaa kaasi iltimaas waay laba qof arday ah ayaa mid kale wuxuu leeyahay niya waxaas ii samee ama isi qalankaad isi qalankaad maxaa waay daahirkeed amara loo malayna soo maha ma aha amar laakiin maxay yahay iltimaas iyo dalab waay istimaas iltimaas iyo dalab waay idan haddaba intaasi saddexdaasi lama dhaho amar amar marku waxaa la yidhaahdaa haddii dalabku noqdo calaa jihatil isticlaa sarayn xaggeeda dalab ka imaaday uu noqdo waay tacriifkiisi waa kaas ka gudub tusaale u kembal daliil ah tusaalihiisii waxaa ka mid ah qowluhu tacaala min amhilatihi qowluhu tacaalaa tusaalooyinkiisa ayuu ka mid ahaaday ilaahay hadalkiisii tacaala sareeye yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum yaa ayuha annaas dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiini caabuda waay ucbuduu rabbakum ucbuduu maxay tahay marka waa amar waa alab ucbuduu waa alab xaggee ka yimaaday qowlkani min alaclaa calaa wajhi isticlaa waay ilahay haggiisaa ka imaaday ilahay haggiisii ayuu ka imaaday marka iyo wa qowlu ilahi hadalkiisa oo kale waaya yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah dadkii alle iyo rasuulkiisii rumeeyanow ama xaqa rumeeyanow hee ittaquu llaha ilaahay ka baqa ittaquu allaha taqawadii alle sameeya taqawadii alle soo xasaliya oo sameeya ittaquu llaha maxaa waay amar waay amar waay xaggee ka timaaday amarkaasina alla xaggiisii min alaclaa calaa wajhi listiclaa waay calaa wajhi alisticlaa intaas maxaa waay marka amarkii tacriifkiis iyo tusaaladiis waay wuxuu leeyahay siiqooyin amarka walilmri siiqun tadullu calayhi binafsihaa dheh amarku wuxuu leeyahay siiqooyin alfaad siiqooyin waxaa laga wadaa alfaaduu leeyahay alfaad ayuu leeyahay waxaan inay yihiin amar iyo in kale see ku kala garanaysa alfaad ayuu leeyahay siiqooyin ayuu leeyahay siiqooyinkaasaa lagu garanayaa siiqooyin ayuu leeyahay siiqooyinkaasi ayaa lagu garanayaa haddaba waxaad odhanaysaa walilmri siiqon amarkii u sugnaaday siiqooyin oo tadullu tusinayso calayhi amarka dushiisii tusinayso binafsihaa naf ahaanteeda u tusinayso binafsihaa naf ahaanteeda u tusinayso way badan yihiin laakiin afar ayaa ugu mashhuursan afartaasi qaro minhaa dheh waxaa ka mid ah ama afartii ama siiqooyinkeega ka mid ahaaday kow waxaad odhanaysaa ficlu lmri ifcal ficlu lmri ifcal kow waxaa waaye ficlu lamr waay oo ah ifcal calaa wasni ifcal wixii ku yimaaday waay ifcal maxaa waay ifcal samee wax allaala wixii ficil amar ah oo samee ah ficil amarkani waa samee le waay wax kale maaha waa ficil amar waay oo ah ifcal samee samee waay wax allaala wixii markii lagu dhawaaqo oo ah amar ah oo samee ah waxaad leedahay amar waay ficil amar waay ee waxaad leedahay amar dhe amar waay waa ficil amri ifcal tusaale u keen bal مثل قوله تعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة هي طرفي النهار آيات سمع أقم الصلاة صلاة أوك صلاة سمي أقم محاوي مرك أوك سمع معنى مرك سمي أقم أوك الصلاة صلاة أوك samee salaad waay ee siigada labaad waxaa waaye low siiqadiisii waxaa waaye hee ficlu lmudaarici almaqruuni ama almaqruunu bilaami اlamri ficlu lmudaarici almaqruunu bilaami اlamri ficlu lmudaarici almaqruun bilaami اlamri siiqada labaad lagu garanayo amarka waa ficlu lmudaarici mudaaricigii ficilkiisii waay ama ficilkii mudaariciga waay ficilkaasoo almaqruunu lala xiriiriyey bilaami اlamri laam lamr ficil mudaarac laamul amar la xiriirsan tahay haddii aad aragto waxaad leedahay amar waaye waa hee amar waaye ayaad leedahay mithlu qowlihi tacaala mithlu qowlihi tacaala liyunfiq duu sacatin min sacatihi liyunfiq ha beelo ha nafaqeeyo duu sacatin waa sacnimo midkii u saaxiibka ahaa min sacatihi waa sacna- waa sacnimadiisii xaggeeda ha ka biilo waay liyunfiq maxay tahay marka yunfiq ficil mudaara soo maa laamta lala xiriiriyey laamul amar ah maxaad leedahay marka waa amar waajibay ku tahay waa amar waa hee amar waay walyaktub baynakum kaatibun bilcadli iba qowluhu tacaala walyaktub ha qoro baynakum dhexdiini kaatibun mid waxa qoraaya bilcadli cadaalad ha ku qoro yaktub maxay tahay amar waay maxaa ku garatay laamul amar ayaa lala xiriiriyay yaktub waa ficil mudaaric ficil mudaaric waay iba qowluhu tacaala walyatawafuu bilbayti alcatiiq walyatawafuu bilbayti alcatiiq ha dawaafaan dadka bilbeyti beydkii alcatiiqi oo alqadiimka ahaa hore beydkii hore kacbada laga wadaa ha dawaafaan yatawafuu maxaa waay waa ficil mudaarac la xiriirsatay laamul amri idan waa amar iyo wixii intaasii la mid ah idan siiqada labaad camar lagu garanaya waxay tahay hee ficilu lmudaarici almaqruun bilaami lmri saddex siiqada saddexaad lagu garanaya amar waxaa waaye ismu ficli lmri ismu ficli lmri ficlu amarka isimkiisi ficlu amar isimkiisi waay waayahay ism oo ficlu amar ah ism oo laga keenay amar ficil amar laga keenay waay ism ficil mudaaric ma jiraa waa jiraa sidaas ismu ficil amar waa jira waayahay idan ismu ficli lamri ayaa ka mid ah siiqooyinkiisii amarka mithlu qowlihi tacaala faida laqiitum aladiina kafaruu maya calaykum عليكم أنفسكم ده عليكم مثل قوله تعالى هي عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم عليكم محاوي بمعنى إلزموا وف... إلزموا محاوي في الأمر واي في الأمر كي اسم كي سيو اسم أم... اسم فعل أمر اللي هذا محاوي مركب عليكم laazima waa ism oo amar ah ficil amar ah ismu ficil amar ficil amar ismkiisi waa calaykum laazima ay ilzamuu anfusakum waa waayahay kan afaraad oo ugu dambeeya oo kuwa mashhuurkuga waxaa waaye almasdaru annaa'ibu marnaama alficli almasdaru annaa'ibu manaab alficli waa masder oo naa'ib ka ah booskii ficilka waay ficilkii booskiisii masdar fadhiyo oo naa'ib ka awa sida mithlu qowlihi tacaala faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaab faidaa laqiitum haddii aad la kulantaan aladiina kuwii oo kafaruu gaaloobay hee fadarba riqaabi qooraha ka garaac waay kow ka siiya qooraha ka gooy waay fadarba riqaabi fadarba riqaabi fadarba fadarba waa masder soo ma maqaamkii wuxuu fadhiyaa ficilkiisi الرقاب قوره فضرب الرقاب أمر و... مركي وحان لنا هو أمر فضرب الرقاب سيقوينك أمرك أي كم تهي سيقوينك أمرك أي كم تهي إذن أفر تاس أو مشهور سن أفر تاسي أي أو مشهور سن فعل أمر أو إفعل أه إيوه فعل مضارع المقرون باللام الأمرية إيوه اسم فعل الأمر إيوه المصدر النائب مناب الفعل طيب ساسي أي مركة إيه أي تهي هوشيسي هذا كسر لابو وحو دائما صنف رحمة الله عليه مركة الأصل asalka waxaa waaye fii awaamiri اlkitaabi kitaabka awaamirtiisii u asal ah iyo wasunnati sunnada awaamirteeda u asal ah annahaa awaamirtaasi lilwujuube wujuub ee u sugnaatay amar allaala amarkii la arko waxaa u sugnaa oo amar alla amarkii qur-aanka bixiyo ama sunnadu bixiso waxaa u sugnaaday wujuub almru lilwujuubi waay alamru lilwujuub ayaa asal u ah asalku waa saas asalka waa saas waay waxaad dhahaysaa wa huwa madhabu salafi wa jumhuuru la'imma wa jumhuuri la'imma wa huwa madhabu salafi wa jumhuuri la'imma inuu yahay almru lilwujuub madhabu salaf waay wa jumhuuri ala'ima a'imada jumhuurteeda madhabkiis waaye maxaa saas loo leeyahay dad ayaa waxay leeyihiin amarka asal ahaan hee istixbaab ayaa asal u ah ilaa idaa wujidat qariina tusinayso in wujub laga wado ay leeyihiin qoladaasa lagu radina marka qolo ayaa saas dhahaya amarka asal ahaan istixbaab uu faa'iidaya ilaa haddii la helo qariino tusinayso in laga wado wujub mooyaane qolkaasina marjuux waay madhab salaf ma aha a'immatu hee asalaf jumhuurtoodina ma qabaan maxaa u daliila haddaba in almru lilwujuub maxaa udalila daliilu kembal waxaan leenahay daliilkiis waxaa ka mid ah min adillati dalik wa min adillati dalik hee qowluhu tacaala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر هأسك جيران هأسك إلاليان الذين كوي يخالفون خلافايو عن أمره أمر الله can amrihi amri rasuule labadaba waa loo celin karaa damiirkaasi amarka alleh ama amarka rasuulka qolada khilaafayso ha ka baqaan ha iska ilaaliyaan maxay iska ilaalinayaan an tusiibahum fitnatun inay ku dhacdo fitno aw yusiibahum cadaabun aliimun maxaa ku ad marka warkaasi qof allaale qofkii nebi maxamed amarkiisii khilaafo ama allah amarkiisii khilaafo laba mid ka mid a ku dhacay ama fidno shirka ah ama cadaab adduunyo ah ama saakhira ah idan asalku maxaa waay marka amarka hee wujub waay adilada loo daliisanaya ka mid ah waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri wamaa kana limu'minin qof mu'min ah uma banaana walaa mu'minatin gabar mu'minida uma banaana idaa qada allaahu ilaahay haddii xukumo amro wa rasuulu rasuulkiisii amran amar hukumo amro an yakuuna lahum inay u sugnaato ayaga alkhiyara doorasho min amrihim amarkooda khiyaar le oo yeeshaan way ka xaramsan tahay idan maxaa waay amarka alle in la khilaafo ma banaana rasuulkiisa in amarkiisa la khilaafo ma banaana waa yahay ayib adiladaasaa ka mid ah iyo nebiga alayhi salatu salam xadkiisi xadiidkiisi wa qowluhu sal alay salama lowlaa an ashuqa calaa umartii la amartuhum bisiwaaki maca kulli salaa xadiidkii muttafaqa ahaa lowlaa an ashuqa anigoo dhibaaya haddii aysan ahaan lahayn calaa ummatii ummadday korkeed la amartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki hee aday maca kulli salaatin salaad walbo macaheed haddii nebiga amri lahaa maxaa ka imaan lahaa ma shaqo soo maha ma amarin idan muxuu noqday istixbaab waay ma aha hee amarkii waa la daayay laakiin haddii la amri lahaa ciddii khilaafso dhibna waa kala imaan lahayday ee waa kala kulmi lahayday mana awoodeen dhibaa ka imaan lahaa sidaa daraaddeed nebigii ma amrin adil loo dariisanaya kamid tahay ayib matnihi usoo labo hadba markii idan annaha ana alawaamira awaamirta lilwujuubi ayaa u sugnaatay waajibnimo ilaa idaa dalla haddii tusiyo mooyaane addaliilu daliilkii cala alistixbaabi sunnanimo amarkan in loola jeedin waajibnimo loola jeedo sunnanimo haddii daliil tusinaya imaado mooyaane qariino in loola jeedo sunno la-aan loola jeedin wajoobkii haddii la helo mooyaane tusaale qor waxaa ka mid ah mithaalkiisi mithaal istixbaab qowluhu sal allahu alay wasalam salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaa waayahay nebiga alayhi salatu salam wuxuu dhahay salluu dukada salluu maxaa waay siiqatul amar soo maa maxaa waay ifcaluu soo maa sameeya waay salluu dukada waa amar goorma qabla almaqribi maqribka ka hor salluu war dukada qabla almaqribi ka hor salluu dukada qabla almaqribi imise jeer waay saddex jeer uu saas dhahay idan maxaa waay asalka inuu tusinaa lil wujoob waay wujuubkaasi marka asalka saas hadday tahay waxaan haynaa in loola jeedin kan wujuub seeo awe liman shaaa saarifa meeshii imaaday liman shaaa qarino waay qofkii doono hee salaad maqrib ka hor asaga ha dukdo qofkii doono qofkii aan doonaynin ha iska dhaafo waay liman shaaa idan amarkaasi marka waajibnimo ma tusiinina wuxuu tusiyey istixbaab iyo qowluhu tacaala واشهدوا إذا تبايعتم واشهدوا إذا تبايعتم war markaa tiyeela markii waxaa kala iibsanaysaan ashhidu maxaa waay amar waay calaa siiqati ifcal ifcaluu sameeya soo ma sameeya waay waajib waay asalka laakiin maxaan haynaa saarifa in loola jeedo sunanimo maxaa ka mid ah baaca walam yashhad nebiga alayh salatu slam hadidkii waa soo marnay ayib idan sidaasa tusaaladiis ah matnii usoo laabo awil ibaaxa ama banaanasho daliil tusinaya haddii la helo mooyaane in arrankan laga wado ibaax amarka in laga wado ibaax haddii tus daliil tusinaya la helo mooyaane haddii laakiin amarkan in loola jeedo ibaax aan amar loo loola jeedin wujuub ibaaxa loola jeedo wujuub aan loola jeedin ibaax haddii la waayo asalkiisa ku baqeenan sooma laakiin haddii loola jeedo ibaaxnimo daliil tusinaya helno waxaan leenahay amarkan ma aha amru lwujuub waa amro hee alibaaxa tusaala samee qor tusaala waayahay tusaalihiis waxaa waaye mithaalu libaaxati qowluhu tacaala waidaa xalaltum fastaaduu waidaa xalaltum فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم مركي أت حلال نغتان حجكي أت كحلال نغتان فاصطادوا أغارتا هل أغارتو وات أغارتا حجكي مدى ما يسين ها أغارتا فاصطادوا محاوي أمر واي ma dhahaynaa qof allaala qofkii xaji ka baho inuu hee gebihiisii dabbaantiisu qaato oo qoryihiisu qaato oo duurka aado oo doodii waxyaabahaasi soo ogaarto ayaa waajibka ma dhahaynaa maxaa dhahay ha waxaan leenahay istaaduu amarkaasi waxaa laga wadaa amru ibaaxa waa idin bannaan tahay waa hee idin bannaan tahay aayaddaas akna saddex ayadooda sheegaynaa kadib ayaa قاعدة دو دقينا سدي أي كن نقطي يبقى حنمضة قاعدة تكون فاهمين إن شاء الله تعالى هاي إيا وحكم إذا قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتش فإذا قضيتم فإذا قضيت الصلاة ده. فإذا قضيت الصلاة عاد فإذا قضيت الصلاة صمة ساس فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هدي فإذا قضيت الصلاة صلاة مركي لفارغة أو صلاة الجمعة لقى وضعها فانتشروا فافا في الأرض دول كده حديثي كفافا آية مركي ما حكو جرو أمر أو يا مركي فانتشروا على صيغة افعل افعلوا سماية فافوا فافتان كده سماية صعد وسما سماية هذا أمر كاني آيات ظاهر كده مركي ليرادو أمر كيسي لا أمر أيا لغا غادنا ليرادو أمر كاس أمر وجوه دي ليرادو محل لازم هي قف الله لقف في صلاة الجمعة ده مركي لقبا مسجد كحرو جوجو دمبيلو أي سما إنه دد كتن دور كي هذا نوي أو دور كوفافان ساسة هلا هذا ساسة نماها إيه أمرك أمر إباحة وحكمنا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين إيه لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أيضا يندوه سمر سمر هاي هذا ما أنت تمادب وكلوا وحعنا واشربوا وحعوا حتى يتبين إلى وعدده لكم منك إيه الخيض الأبيض من الخيض الأسود من الفجر إلى إمام وايه آية داسي مرك وحي تسينيسا أمر آية كجر آوي كلوا افعلوا افعلوا واشربوا أو إيوه افعلوا سمايا أوا آية كجرتو طيب وحي آية داسي داهر كان مرك وعدها إن هبينكي مركي لقارو إيه wax la cuno waajib inay tahay ilaa salaad subax laga gaarayo sad fajru saadi ka soo dhalanaya soo ma qofka saas ayaa waajib ku ahayd waajib ee inay ku tahay tusinayso waay waaya qofkii waxa abo hadda cabitaanku ma filno inuu wax cuno waay cunona cuntona gaarkiis u cuno cabitaan haddana wax cabit cunitaan keligiis aan ku kaaftoomi karin oo ku darayo cabitaan labada inasoo samaynayo waaya idan adiladaasi waxay daliil u tahay ee loo daliishaday inuu amarka aayadahaasi lagu sheegay uu yahay amru ibaaxa amru ibaaxa waay see ku yahay waxa qaacido amarka waxa hee qaacida aqro almru bacda alxadri yarjicu ilaa maa kana calayhi qab almru amarka bacda alxadri bacda alxadri diidmo kadib حضر الضأوية الأمر أمرك أي ماذا بعد الحذر الديد ما كذب يرجع وحي الله بنايا إلى ما كان عليه إلى ما كي حقيسي كان أصدها عليه ما قدشيس قبل خري أمر كاسي كهر سدي أها أي إيمانيا هدي أمر يماذو ديد ما كذب wuxuu u noqonaya amarkaasi diidmada ka hor wixii ahaa mala fahmi haddaba aayaddii nooga horreysay aan sheegnay maxay ahayday ya fastaaduu fastaaduu in la ugaarto hee xajka qofka asagoo soo aadin oo aan soo xarmanin xarmashadaasi ka hor inuu ugaarto xukunkeed muxuu ahaa ya waa iska bannaanay soo maa ciddii rabto waa iska ugaarinaysa id idan amarkan oo ah fastaaduu waxaa yimaaday xarmashadii markii qofka xarmado ayaa xaaraam ka tahay soo maa haddii amarkan wuxuu ka yimaaday xarmashadan u yimaaday darteed xarmashadii markii dhammaatay ee in la ugaarto ugaarashadii waxay u noqotay amarkii muxuu noqday markii xarmashada ka hor uu ahaa xukunkii intaas mana fahmi aayadda korogtay maxay ahayde faantashiruu fi lardi soo maha salaada jumcada in la soo xaadiro rijaasha maxay ku tahay muqiimiinta waajib waaye haye socodka salaada jumcada ka hor dhulka lagu socdo oo suuqa laiska aado xukunkeed muxuu ahaa waa iska bannaanaa soo maha waa iska bannaanaa salaaddii markii laga baxo haddana wuxuu u noqday amarkan maxaa xaggee u noqday hee salaaddii jumcada ka hor sidii ahaa xukunkiisii waa iska bannaan tahay soo maha ibaaxa waaye amarkan bacda hee waxaa imaaday taxriim kadib in suuq la joogo wax la iibsado xaaraan way xilligaas soo ma sidaasi waa aayaddii saddexaad maxay ahayday kuluu washrabuu waayahay ee waxaa soo martay ee amarkan waxaa yimaaday taxriim kadib taxriimku muxuu ahaa asxaabadu waxay soo mareen salaada cishaha markii la gaaro ka hor qofkii wax aan cunin hee ama asagoo aan seexinin ka hor wax aan cunin oo uu seexdo salaada cisho la gaaro maxay soo martay xukun ah inay xaaraan ay tahay in wax cuno soo ma waa ka xaaraamsan tahay qofka haddii maanta dhan soo soomanaa maanta dhan ee soo soomanaa maqrabkiyaa la gaaray asagoo ilaa cisho laga gaarayo haddii wa aan cunin cisho markii la gaaro kadib waxaa xaaram ah in wax cuno soo ma haddii mar hurdon in wax cuno waa xaaraam ay hayday taxriimay imaaday soo ma marka xilligaasi waa yahay taxriimkaasi xukunkan imaaday gadaashiisii waxa imaaday haddana waa loo fasa inay wax cunaan wax cunitaankani taxriimkan gadaashiisii las amray amarkan ah hee markii hore muxuu ahaa xukunkiisii wax cunitaan iyo wax cabitaan xalaal soo maha waa iska bannaanaa idan meesha u noqday isagana intaas ma la fahmi ayib matniyo soo laaba haddana waa laaslu dheh hadda asalku waxaa waaye fi nahyi fi nawaahi nawaahida dhexdeed u asala annaha nawaahidii inay u sugnaatay litaxriimi waaye ina nawaahida u sugnaatay hee litaxriimi waaye nawaahida waa nahyiga inuu u sugnaaday litaxriim horta nahyi muxuu yahay asagana muxuu yahayba aan barano horta nahyi naftirkiis maxaa waay haddana isaga ilan meeshaan adiladii lagu baranaya qaabkii ee looga faa'iidaysan lahaa qur-aanka iyo sunnada waay maxaa tahay war nahyow maxaa tahay hortaadi aan barano haye annawaahi waa jamcu soo ma mufradkeed maxaa noqonaa nahyi soo ma annahyu huwa annahyu huwa dalabu tarki alficli calaa wajhi listiclaa isagan annahyu huwa طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء هو نهي وحاوية طلب ترك الفعل فعل سمينتي سيك إن كتجدد لسك الدلبوة فعل هي سمينتي سي كتجدد فعل كتجدد إن لسك الدلبوة ficil ka tagadiisa in la iska dalbo wacan inaad samaysid ayaa lagu diiday waxaa lagu faray inaad ka tagtid macnaha waa dalabu tarki lficli ficil ka tagadiisii waay la iska dalbo see la iskaga dalbaa muxuu saaraya horta dalabu tarki lficli markuu leeyahay waajib waajibkii iyo manduubkii haddii soo maraynay waajibkii iyo manduubkii waay waaye calaa wajhi listiclaa'i sarayntii wejkeeda korkeeda lagu dalbo calaa wajhi listiclaa'ina saddexdee ku jirto ogow saddexdaan soo dhaafayna oo ku soo marayna tacriifkii amarka ku jiraan calaa wajhi listiclaa ama afartii ayib saasaa la yidhaahdaa waa yahay saas ayaa la yidhaahdaa ee nahyi haddaba marka wuxuu leeyahay musanifku soo noqo kitaabka ee wuxuu leeyahay annahaa liltaxriim inay u sugnaatay waay annahaa liltaxriim inay u sugnaatay nawaahidaasi liltaxriim waxaad odhanaysaa wannahyu cinda aliطlaaqi yufiidu taxriim waa saas ayadan wannahyu cinda aliطlaaqi yaqtadii ataxriima nahyiga markii la idlaaqo wuxuu keensanayaa taxriim وعلى هذا جمهور أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة وعلى هذا كان كوركيسا كسقنا ذن جمهور أهل العلم أهل العلم وجمهور توت إيه وأصحابه المذاهب مذاهب تي أصحاب توت الأربعة تي أفرتا وأه النهي للتحريم وضد وحي ليهين هي النهي للكراهة إلا إذا وجدت قرينة تدل للتحريم أصلك النهي إنه فإذا كراهيو إلا هدي لهرو قرينة تسنسو إنه تهي تحريم ساس إليهم قول كاسيا قول مرجوح واي ولا راجع سن هاي كان يا صحسن أو أه هي أمرك إنه للتحريم الصقناطي إلا إذا وجدت nahyiga dheh nahyiga inuu sugnaa litahriim ila idaa wujidad qariinatan in karaahiy yahay bilcagsi sida ay dhaheen cagsigeedii waaye mala fahmeen maxaa daliil waa marka inuu tusinayo asalku yahay annahyu liltaxriim والدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا wamaa aataakum arasuulu rasuulku wixii idinla imaado ama idin siiyo wamaa ataakum rasuulu iyo aataakum rasul maxa dhahay horta eh wamaa ataakum rasuulu iyo wamaa aataakum rasuulu aata siismo atana leemaatan waay hadda aayadda saan dhahayna marka ataa miya aayadda آتا واي آتا ميا ها آتا سوا واي سيسمو واي مرك وحي النبي إذن سيي أو مال أما وحي أه لبضو دي أدد كسينا أسيق واي النبي عليه الصلاة والسلام وعامر وما آتاكم الرسول رسول وحي إذن سيو فخذوا قاتهم ما غاسي وما نهاكم وحي إذن ديدن عنه حقيسي فانتهوا مجد امر واي فانتهوا ما واي امر سوا وحي idin diidayna ka joogo amar waay idan amarka wixii idin nabiga idin ka reebay hadaad samaysan xarama ku dhacdeen waay ka joogo ha samayn wixii idin ka idin diiday waay idan nahi maxaa waay asalku ah litahriim illa hadii la helo qarin mooyaan iyo wa hadith abi hurayra radiyallahu anhu iyo hadith abi hurayra radiyallahu anhu fi sahihayn إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه إذا أمرتكم الدين إذا أمر بشيء شيء فأتوا لما منه شيء يقيس ما استطعتم إيه أودنا إيه كرانكين وما نهيتكم لكن وحي أنا ذنكر ريبو عنه حقيسي إيه فاجتنبوه هو اسكيل عليه واي أمر واي مجد نهيقة إيه إذن والتحريم أي وفائدين يا واي فهذا يدل على أن النهي للتحريم ويتسين حديث كان آيات لبدا بوا طيب ee kaasina waxa waaye nahyiga inuu tusinayo taxriim siiquu leeyahay nahyiga isagana ma badna hal leewaya ha yaabin nahyiga wuxuu leeyahay siiqo oo lagu garto in waxaan nahya yihiin haddii kale ma garan karto siiquu leeyahay siiqatu nahyi siiqatu nahyi سيقول ليه هاي صيغة النهي الفعل المضارع المجزوم بلا النهية صيغة النهي وعوي الفعل المضارع الفعل وفعل المضارع مضارعة المجزوم للجزمية bilaa laa lagu jasmiyey laadaasoo an naahiya naahiye ah oo se amal laa tafcal waay laa tafcal haadihi ashharu asiyaq waay haadihi ashharu asiyaqi ficil mudaaric oo majzuum ah laa naahiya lagu jasmiyey sida laa tafcal ha samayniniyahow ifcal maxay ahayday amar soo maa laa tafcalna nahyi waay siiqaga taas ay u mashhuursan siiqooyin kale waan leeyahay dib a dhigayna insha allah laakiin taas ayaa uga mashhuursan tusaalihiisii min amhilati qowluhu tacaala ama amhilatu qowluhu tacaala min amhilati qowluhu tacaala dhe walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zinada inahu zinada kaana wuxuu aaday faaxishatan mid fool xun wasaaa waa mid xun waay sabiilan wadahan u xun waaye ha u dhowaanin laa taqrabu taqrab laadaasi laa taqrabu maxaa waay taqrabu taqrabu maxaa waay ficil mudaarac waay maxaa galay laa naahiya majzuuma tahay mas maaha walaamatu jasmi xadfu nuun soo ma waaye laa taqrabu marka laa tafcilu waay siiqadiisii waaye iyo qowluhu tacaala walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa taqtulu hadilin annafsa nafa alatii taasoo xarama allahu ilahi xaaraan ka dhigay ila bilxaqi xaq mooyaane waay matni u soo laabo ilaa idaa dalla daliilu dheh ilaa idaa dalla haddii tusiyo mooyaane addaliilu daliilka cala alkaraahiyati ama cala alkaraahati karaahanimo in laga wado nahyigaasi haddii daliil tusiyo mooyaane haddii daliil karaahiye in laga wado tusinaya aan la helin nahyigii waxaan leenahay lid lil lil hee taxriim waayo liltaxriim waayo laakiin haddii nahyigii liltaxriim wax ka bixinayo lilkaraaha tusinaya aan helno waxaan leenahay ee waa karaahiya waa karaahiya مثل النهي عن الشرب قائما وده تساليسي من أمثلته إيه أما مثل النهي مثل النهي لا يسكر مثل النهي عن الشرب قائما مثل النهي نهي كسو أروري عن الشرب عبتان قائما استاق لغو أبو نهي كسو أروري أكلو استاق إن وه لغو أبو نهي كسو أروري أكلو كاس معاوي نهي كراهه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وحن أقنهي نبي محمد إنه ريبي استاك إن وح لغو أبو بيو عانو وحي لم يتكردن عبتان استاك لغو أبوي جاء ذلك في حديث أنس جاء ذلك في حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم جاء ذلك في حديث أنس أن حديث كيسا كوي ماذا إيوه وأبي هريرة رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم صدق سوان النهي قاسي معان هاينا صارف مصر فينا يا النهي يديدا يا نهي كر حرام يديدا يا نهي وجه لكن للتحريم معها تحريم يديدا يا وحن هاينا كراهين آه نهي للكر نهي الكراهة نهي التحريم ما محاوي والصارف حديث ابن عباس واي والصارف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين حديث والصارف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم النبي شرب وعبي من زمزم زمزم عوي يا biyihii oo maa zamzam la dhahayo waay ayuu cabay nebigi wa huwa walhaal huwa asagana qaa'imun waay asagoo istaagan yahay wa huwa qaa'imun waa jumladaas waxaalay waawda waa waxaal waxaala alhaal wasfun wa qaydun shardi waay markii cabaayo waa istaagnaa markii cabaayo hee waa istaagnaa idan nahyigii oo nebiga diiday in istaag wax lagu abo oo diiday nahyu taxriim asalka saasuu ahaa laakiin markii dambe waxaan hayna oo helnay inuu nebigiiba naftirkiisa istaag ku abay istaagga asiga keligiis asiga ku abayna asiga khaas kuma aha takhsiis lama dhahayo waa caam inuu takhsiis yahay daliil looma hayo idan nahyigii waxaan ognahay abitaan waxa lagu abo istaag inuu yahay nahyu karaaha waay taxriim aan ahayn karaaha ayuunu yahay waa laga fiican yahay laakiin waa bannaan tahay nahyiga saasiina sidaasaa meesha ku dhammaatay alxaqiiqatu wاlmajaazu wallahu subxana wa taala aclam